hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r ayaa sheegtay in boqolaal qof oo muhaajiriina laga cabsi qabo inay dhinteen markii doonidii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka liibiya hay-adda ayaa sheegtay in tani haddii ay run noqoto ay noqon doonto masiibadii ugu xumayd ee ka dhacda badda mediteraneanka ee isku xirta qaaradda yurub iyo afrika siddeed iyo labaatan qof ayaa la soo badbaadiyey halka meydadka afar iyo labaatan kalena la helay oo ay baddu soo tuftay madaxda yurub ayaa ku baaqaya in tallaabo deg dega la qaado si xal loogu helo muhaajiriinta kumanaanka ku gaaraya ee afrika iyo bariga dhexeba ka imanaya warbixintan waxay noo soo koobaysaa caasho ibraahin aadan caashicuud dad ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo toddoba boqol oo qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii dooni kalluumaysi oo ay ka buuxaan dad muhaajiriinah ay ku qaraqantay xeeb ku taala dalka liibiya xilli habeennimo ah taasoo noqon karta mid ka mid a masiibooyinkii ugu darnaa ee dhibaatooyinka badda mediteraneanka ku qabsada dadka muhaajiriinta ah saraakiil ayaa xaddan maanta ah sidaasi ku warbixisay mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in dad ay tiradoodu gaarayso siddeed iyo labaatan qof lasoo badbaadiyey meydadka afar iyo labaatan kalena la helay laakiin boqolaal ayaa weli lagu la'yahay wax noqon kara masiibadii ugu darnayd amaba ugu ba'nayd ee muhaajiriin ku qabsataa biyaha mediteraneanka doonta ayaa ku degtay meel qiyaastii boqol saddex iyo sagaashan kilomitir dhinaca koofureed ka xigta jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga markii sida la rumaysan yahay ay muhaajiriinta u wada dhaqaaqeen hal dhinac oo doonida ka mid ah kadib markii ay ku soo dhowaatay dooni ganacsi hogaamiyaasha yurub ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo deg deg ah oo lagu xallinayo masiibada muhaajiriinta iyadoo ay kumanaan dad ah oo ka keli yimid afrika iyo bariga dhexe ay isku dayayaan inay ka soo baxsadaan saboolnimo dagaal iyo dhibaato siyaasadeed oo aan xal loo helin iyo amni xumo ay soo buux dhaafiyeen doonyo ka gudbayay badda mediteraneanka oo badanaa u gudba dhinaca waqooyiga dalka talyaaniga waxaan marar badan nidhi marnaba mar kale ma dhacayso waxaa hadal qoraala sidaasi ku yidhi madaxa siyaasadda dibadda ee midowda yurub oo ay dhalashadiisu tahay dalka talyaaniga hadda waxaa la joogaa xilligii uu midowda yurub uu wax badan ka qaban lahaa masiibooyinka kuwan oo kale ah iyada oo aan laga dibdhicin madaxweynaha faransiiska francois olan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ay waajib ka saaran tahay in ay la dagaalamaan waxa dadka u horseedaya in ay ku soo tahriibaan biyaha khatarta ah ee mediteraneanka kaasoo galaaftay nafta dad ay tiradoodu gaarayso afar kun oo qof sannadkii hore iskuday ay ku doonayeen in ay ku gaaraan yurub kuwa dadka ku guraya doomaha waa tahriibayayaal ayuu yidhi master olan waxaana uu yidhi waa dad xitaa argagixiso ah maxaa yeelay waxa ay si wanaagsan u garanayaan in doomahani ay halis yihiin oo ay doomahani ku burburin doonaan bartamaha badweynta oo ay boqolaalo qofna naftooda halis gelin doonaan khudbaddiisa toddobaadlaha ah ee uu jeedinayay kumanaan dad ah oo isugu soo baxay fagaaraha saint peters ayuu bob francis ugu baaqay bulshada caalamka in ay ka hortagaan inay dhacdo masiibo kale oo la xidhiirta muhaajiriinta sono uomini e donne come noi fratelli nostri cercano una vita migliore waa rag iyo dumar annaga oo kale ah ayuu yidhi baadarigu waa walaalo eryanaya gaarista nolol wanaagsan baahan khalad laga galay dhibaato loo geystay la niyad jabiyey oo ay dhibaato ka soo gaartay dagaallo waxa ay raadinayaan nolol wanaagsan waxay rabaan in ay farxad helaan waxaan idinku marti qaadayaa inaad ugu ducaysaan inaad aamustaan dhammaantiin walaalaha wiilasha iyo gabdhahaba leh kumanaan muhaajiriina oo badankood ah dad ka soo tacabiray waddamo ay ragaadiyeen dagaallo oo ku yaalla afrika iyo bariga dhexe ayaa isku soo baaciya biyaha mediteraneanka iyaga oo ka rajo qaba inay soo gaaraan yurub ka hor middan u dambaysay ayaa kooxaha bini'aadminimada waxay qiyaas ku bixiyeen in dad ay tiradooda ku dhowdahay afar boqol oo qof ay sannadkan gaajo darteed u dhinteen haraad iyo cabur ka dhashay kadib markii si aad ah oo liidata loogu buuxdhaafiyey doomo kadib kulan dhacay maalintii sabtida oo madaxweynaha talyaaniguna ka qayb galay ka hor masiibadan u dambeysay ayuu baadarigu sheegay inay wax iska cad ahayd suurtagalnimada mawduuca la xidhiira muhaajiriinta inay u baahan tahay in wax weyn ay ka qabato beesha caalamka
caashe ibraahin aadan caashicuud ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee muhaajiriintaasi loo malaynayo inay ku dhinteen badda mediteraneanka waxa aan ka waraysanaynaa oo haatan khadka taleefonka ee magaalada roma si toosa ugu jira saxafiga soomaaliyeed ee aadan sabriye oo degan dalka talyaaniga aadan waad imaqlaysaa waa tahay bal wararkii ugu dambeeyey maxaad nagu biirin kartaa ama warbaahinta talyaanigu ay tabinayeen ama si guud uga soo baxayay dadkaasi xalay doonidu kula degtay badda
de wararkii ugu dambeeyey waxay leeyihiin gurmad aad u ballaaran ayaa ka socda meesha ay ku qallibantay doonta doontaasi oo siday sidaa ay sheegeen dadkii ka badbaaday ilaa toddoba boqol oo qofood marka wararkii ugu horreeya soo baxayna waxay lahaayeen dadka la badbaadiyey tiradooda waxaa lagu qiyaasay labaatan iyo sideed qofood meydkana waxaa la helay labaatan iyo afar qofood waxaana socota howlgal aada u ballaaran oo lagu baadigoobaya haddii jiraan dad kaloo nool oo weli badda ku jira
waa tahay dadkan intaasi leegee toddobada boqol gaaraya ama tirada qaarkood la leey way ka badan tahay doonidaasi ay la socdeen noocay u ekayd ma la sheegay
doonida waxaa la sheegay inay ahayd nooca kalluumaysiga oo dherarkeedu aanu ka badnayn labaatan ilaa soddon mitir dadkana sidii hoolihii ayaa loogu soo guray ay isu saarnaayeen waa isdul saarnaayeen dadka saarnaa sababta ay la gadoontayna waxaa ka hadlay ciidamada badda talyaaniga oo yidhi markii gurmadkii uu usoo dhawaaday markaba ayaa usoo dhawaaday markii usoo dhawaaday ayaa dadkii doonta saarnaa ay waxay u bateen dhinac dhinacaasi u bateen ayaa sababtay doonta inay gadoonto dadkii saarnaana badidooda waxaa la yidhi waxay ahaayeen dad aan weligood bad arkin oo aan dabaal aqoon saas daraaddeed ayaa waxaa la qiyaasayaa in dadka ku dhintay baddaasi ay gaarayaan ilaa toddoba boqol oo qofood ma la xaqiijiyey aadan intaad ka war hayso meesha doonidan ay ka soo shiraacatay
wararka ay saxaafadda qoreen ama idaacadaha ay sheegeen waxay tilmaamayaan inay ka soo baxday meel u dhow magaalada tripoli caasimada libiya waa tahay dadkeenii soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya waxaan filayaa in dad badan oo soomaaliya ay libiya joogeen ayna damacsanaayeen inay baddaa isku soo miineeyaan marka ogaanta wax soomaaliya doontan saaran ood ka warqabtaa ma jiraan ama warbaahintu tabinayaan warbaahintu wax wara kama sheegin dadkii la socday doontaas laakiin waxaa jira dad soomaaliya ka soo hadlay oo baadi goobaaya dadkooda oo yiri xalay doomaa soo baxay weliba xalay laftigeeda dooma soo baxay oo dad soomaaliya ay saaran yihiin waa jirtaa inay soo gaareen talyaaniga iyo inay dhex kusoo jiraan ilaa hadda lama oga laakiin sidaas ayay usoo qulqulayaan soomaalidii maalin walba doon ay la socdaan dad dhibaataysan rafaad u ka muuqda ayaa kasoo dega doonta ugu dambeyntii aadan haddii ay run noqoto in toddobadan boqol dadka gaaraya ay dhinteen waxay ka dhignaanaysaa in sanadkan iminka afartan bilood oo ugu horeeya tirada dadka halkaasi ku dhintay ay kun iyo shan boqol kor u dhaafayso dowladaha yurub khaasatan talyaanigu maxay damacsaneen inay dhibaatadan wax uga qabtaan
oo dood ayaa socota oo laleeyahay markan waa kama dambaystii maadaama masiibada hadda ka dhacday baddan mediterraneo ay tahay tii ugu weyneed oo ugu cusleed oo ka dhacda baddaasi sidaa daraaddeed waxaa leeyahay tallaabo adag ha laga qaado sidii dadkana loogu soo gurman lahaa sidii isla markaasna loo samayn lahaa nidaam oo ah sidii dadkaasi ama wixii qaxootinimo raba iyo loo kala soo celayo intaan qaxootinimada aan dano kale u socda oo qorshuhuna uu yahay in wadamo qaarkood oo ku yaala dhinacaasi badda mediterranea laga samay saldhigyo oo halkaasina dadka ay kasoo dalbadaan arjigoodii la xiriiray qaxootinimada si kooban dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya ama libiya jooga ama damacsan inay safarkaasi halista badan soo galaan bal xaaladda dadku talyaaniga markay yimaadaan ay la kulmayaan si kooban maxaad ugu sheegi lahayd aadan
xaalad aada u qalabsan ayay la kulmaan dabadiiba markay kasoo degaan maraakiibta badbaadisa waxaa la geeyaa xeryo xeryahaasa ayay kasoo dareeraan maxaa yeelay dadka soomaalida ma ahan dad raba inay joogaan dalka talyaaniga oo waxay rabaan wadamo kale inay u gudbaan marka rafaad iyo silac ayay la kulmaan isla markaasna waxaa meeshii ka dilaacay koonfurta talyaaniga qolooyin lagu tilmaamay ayagana inay yihiin magafayaal soomaali kaleeto oo afduubaysa soomaali ee muhaajiriina oo dhehaysa reerihiina ka dalbada lacag ka dalbada si aan idinsii dayno dhibaatadaas haddeertaan waa soo cusboonaatay aaday uga jirtaa koonfurta talyaaniga haddeertaan oo aan wada hadlayna waxaa jira dad soomaaliya oo guryo lagu haysta oo ku yaala koonfurta talyaaniga markaa dadka haysta yay yihiin waa dad soomaali ah oo qawlasato ah oo raba inay ka mushtaraan masaakiintan kasoo haajirtay soomaaliya kasoo haajirtay bilayska dalka talyaaniga iyo koonfurtaba jooga ma ka warqaban arrintan
arrintan hadde waa arrin soomaalida ay ku sheekaystaan annaga wa dadka waxaa u sheega dadkan soo gaara ilaa magaalada rooba soo gaara ayaa waxay ku leeyihiin dhibaatadaasaan la kulanay waxaan ku khasbanaanay reerahayna inaan taleefono u dirno aan iraano naga soo gaara lacag soo dira waxa lagu tilmaamayna in room talyaaniga ay ka furmeen nooc la yidhaahdo magafe magafihii lagu yaqaanay libiya waa tahay marka waxaad leedahay qofkii isagoo halistaas soo maray oo baddii isku soo miineeyey ayaa koonfurtii talyaaniga lagu afduubanayaa oo dadkan waxay kuu sheegeen in qolo kaloo soomaaliya ay ka ganacsanayaan oo halkaa lacag lagu kala qaadanaya
waa jirtaa taas waa xaqiiq weliba hadda safaaradda soomaalida ee roome ku taala xataa warkaasi waa soo gaaray oo hadeertaan dhaqdhaqaaqyaa socdo sidii wax looga qaban lahaa hadeertaan dhibaatadan dheeraadka ay soo saaciday aada iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa saxafiga soomaaliyeed aadan sabriye oo isagoo khadka taleefonka isagoo ku sugan magaalada roma khadka taleefonka si toosa iigu waramayey